ayadani waxay ku xihan tahay aayadii ugu dambeysay casharkeena ishaday xagga icraaq iyo xagga macnaha intaba in allaha yubashiruki bikalimatin minhu ismuhu lmasiixu ciise bnu maryama wajiihan xaal uu yahay nebi ciise mid weji ku leh fi dunya waalaakhira wayukallimu xaal nebi ciise annaasa dadka uu la hadlaayo jumladan waa jumla xaaliya la xaalaynayno sida ay xaaliye u ahayd wajiihan isimkaas wajiihan siduu xaalo u ahaa ayaa jumladan aan xaalaynayn ayadan wajiihan xaal uu yahay nebi ciise mid weji leh fi dunya waalaakhirati adduun iyo aakhira dhexdoodaba weji leh wayukallimu xaal nebi ciise annaasa dadka uu la hadlaayo fi lmahdi beregta dhexdeeda uu dadka kula hadlaayo wa kahlan xaal uu yahay isagoo germadoobana uu dadka la hadlaayo wa min asaalixiina saalixiinta xaal uu ka mid yahay uu dadka la hadlaayo nebiyullaahi ciise ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu inaga soo hadlayey nebiyullaahi ciise bishaaradii loo bishaareeyey maryamu oo loogu bishaareeyey inay dhali doonto macnaha wiil nebi ah oo sifaad qaali ah wata sifaadka nebiyullaahi ciise uu yeelan doono waxaa loo sheegay maryamo inta uusan dhalan ayaa tilmaamihiisii looga warbixiyey maryamo sifadii hore waxay ahayd inuu weji leeyahay adduuniya aakhirada inuu ka mid yahay dadka muqarabiinta ah ee ilaahay xaggiisa loo dhaweeyey sifada saddexaad oo uu leeyahay nebiyullaahi ciise wayukallimu xaaluu la hadlaayo annaasa dadka fi lmahdi dheragta dhexdeeda xaal uu ahaaday jaarmajluulka naftiisa waa xaal fi lmahdi dheragta dhexdeeda xaal uu ku sugan yaho dadka la hadla waa sifo cajiiba maryama loo sheegay inta aysan dhalin nebiyullaahi ciise waxyaalaha cajaa'ibta leh ee ilaahay uu ka muuji doono nebiyullaahi ciise cajaa'ibta waxaa ka mid a asaga oo dheragta ku jira mahdiga waxaa la yidhaahaa maa yufrashu lisabiy cunuga sadeedka waxa loo firaashaa la yidhaha mahdi af carabiga soodariga yartaaba ku jiifo bacda yartaaba ku jiifo waxyaalahaas waxaa la yidhaha af carabiga mahdi lagu yidhaha maa yufrashu lisabiy saqiirka waxa loo firaasho wayukallimu xaaluu la hadlaayo annaasa dadka filmahdi dheragta xaaluu ku dhex jiro oo dadka la hadlaayo waa sifo cajiibo isaga oo dheragtii ku jira oo umushii iyo agagaarkeeda kaagu dhow ayuu hadal bilaabay markaasuu hadal bilaabay wa kahlan xaaluu yahay isagoo garmadoobana uu dadka la hadlaayo kahliga af carabiga waxaa la yidhaahaa waa maa bayna alaaaiin walarbaciin soddon ilaa afartan qofku markuu udhexeeyo markaasa waxaa la yidhaha kahliya l haddii haweeney ay taana taa loo yeeli oo waxaa laleeyahay kahlatun imra'atun kahlatun ninka soddon iyo afartan udhexeeyana waxaa laleeyaha rajulun kahli marka macnaha ulajeedada waxaa weeye nebiyullaahi ciise markii uu garmadow yahay waa markii macnaha qofka caqligiisa iyo awoodiisa uu dhammaystirmo markaas siduu dadka ula hadlaayo ayuu isagoo dheragtii ku jira oo saqiiran iskusii u hadliyo iskusii u hadliyo ma aha macnaha markuu dheragta ku jiro oo umusha lagula jiro inuu macnaha hadaladii carruurta ku hadlaayo hadaladii dadka aan waxgaranayn uu ku hadlaayo hadaladii maaragta ilmaha inuu ku hadlaayo ma aha markuu garmadow gaaro sida u hadlaayo iyo asagoo dheragta ku jira sida u hadlaayo isku mid wey hadal weyn oo miisaaman oo xikmad lou ku hadlay xikmadle ma aha dheragtuu ka hadlay hadalaha hadaaqa ah ilmuhu ay ku hadlaan oon xikmadaysnayn oo macno darrada ah ma aha hadalkaas wuxuu ka hadlay mahdiga dhexdiisuu ka hadlay asagoo ka hadliyana waa hadli isagoo ka hadliya iyo asagoo mahdiga ku jira isku sii u hadla hadal xikmadaysan u hadla wa min asaalixiina xaal uu ka mid yahay saalixiinta ayuu dadka la hadla dadka wan wanaagsan saalixa waxaa la yidhaha man addaa xuquuq allahi wa xuquuqa cibaadihi man addaa xuquuq allahi wa xuquuqa cibaadihi waa qofkii xuquuqdii ilaahay iyo xuquuqdii aadamaha intaba ka soo baxay labadii xaqba uu ka soo bax saalixa leeyahay waa sifo cajaa'ib lewy marka waxaa la yidhi maryamo waxaad dhali doontaa welad sidaas ah adduuniya aakhira wejiguu ku leeyahay dadka muqarabiinta ah oo ilaahay xaggiisa loo dhoweeyey ayuu ka mid noqon doonaa isagoo saqiir oo dhirigtii ku jira uu dadka la hadli doonaa isagoo ka heliya oo soddon iyo afartan udhexeeya siduu dadka ula hadlu dhirigtan ula hadli doonaa saalixiintuu ka mid yahay intaas oo tilmaamoodu weladkaagu yeelan doono qaalat waxay tidhi maryamo rabbi yaa rabbi rabbigayow annee sideeba yakuunu lii aniga waladun walad uu iigu ahaadaa walxaal lam yamsasnii basharun bashar uusan itaabanin oo ruux bini aadama uusan xalaal iyo xaaraam intaba igu taabanin qaala wuxuu yidhi markaas ilaahay subxaanahu wa tacaala al-amru arrinku kadaaliki sidaas wy maryamoy arrinku waa sidaan xukumay adoon qofna ku taabanin oo sidaada ah ayaaba wiilkaa dhalay maxaa yeelay allaahu ilaahay yakhluqu huwa ilaahay maa shay oo abuuraa shaygaas yeshaa uu doonaayo qof ruux bini aadama uusan far saarin weligiisna aan guursan ayuu ilaahay awood u leeyahay inuu ilmo dhalo qofkaas idaa waktiga qadaa ilaahay amran arrin uu xukumo fa inamaa in kale maana yaquulu ilaahay lahu arrinka wuxuu ku leeyahay kun sugnaw waa wax jira noqo fayakuunu arrinkii wuu sugnaana markaas siduu ilaahay uu ka rabiy noqona hadduu xayawaan ka rabo hadduu qof bini aadama ka rabo siduu ilaahay u xukumo u xuknaana qaalat waxay tihi maryamu maryama marka way yaabtay wax cajaa'ib leh ayaa loo sheegay oo waxaa la yidhi wiil sidaas oo tilmaamihiisaas leh ayaad dhali doontaa marka way yaabtay oo waxay tihi rabbi yaa rabbi rabbigayow anne kayfa sideebe yakuunu lii aniga waladun walad uu igu ahaadaa walxaal lam yamsasnii basharun bashar uusan itaaban ruux bini aadam uusan itaaban macnaha waxaa weeye waa sidii nebi zakariya macnihii aanu ku soo marnay oo kale wey maryama way og tahay ilaahay inuu awood u leeyahay inuu macnaha qof bini aadama uu dhaliyo aabbala'aan inuu dhaliyo waa og tahay awooddaas inuu ilaahay leeyahay laakiin waxay ilaahay weydiisanay qaabkay u dhalayso unuka maano sidanaan ilaah u dhali mase intaan guursado ayaan macnaha cunugu dhali see way arrinkooda waxba qof itaabatay ma jiro ma guursane see way sidaan dhalaay maanuun guursano sideedaan waxu dhali mase ninaan guursan see way waa yaaba ilaah arrinta see ku socotaa bal kayfiyada ii sheeg annee kayfa sideeba yakuunu lii aniga waladun walad uu igu ahaan walxaal lam yamsasni basharan bashar uusan itaabay sidee cunug aan u dhalaa iyadoo ruux bini aadam uusan itaabanin macnaa taabashada waa kinaayatun can azawaaji waljimaac waa kinaaya ku jirta taabashada waa kinaayatun can azawaaj waljimaac waxaa meesha lagu qarinaa macnaa guur qof ima guursan oo qof ila kulmay oo ragga iyo dumarku siday iskula kulmaan ila kulmay ma jiro oo i guursaday kulankaas ma uusan dhicin saasay uga kinaayoona meesha ay ku qarina macnaha waxyaalahaas oo kale qur-aanku u qarqariya waa astura aadaabkii usluubku ilahay nabari subxaanahu wa tacaala waxyaalahaasoo dhan macnaha in afka laga ilaashado oo dadka islaamkaa si aadaaba ay u hadlaan markay hadlayaan afka laguma ballaariyo qur-aanku inta badan waxyaalahaas oo kale wuu astura walxaal lam yamsasnii uusan itaabanin basharun bashar uusan itaaban qaala wuxuu yidhi markaa ilaahay subxaanahu wa tacaala alamru kadaliki arrinku waa sidaas saas way arrinku adoo sidaada bashar uusan ku taaban ayaad wax dhali wey macnaha saas wey ma isbedelaysid hebelna ma guursanaysid qofaad guursanaysaahina ma jirto maxaa yeele allahu ilaahi yakhluqu maa shay u abuuraa shaygaas yeshaau ilaahi uu doonaayo idaa qadaa ilaahi amran amran amar markuu xukumo fa inamaa in kalemaana yaquulu ilaahi laba amarka wuxuu ku yidhaha kun sugnaad kaanadan hadda ka horna waa soo sheegnay waa taan waxay u baahan tahay faacil bis khabar uma baahan marka macnaheedu waa isbedeli sugnaad ayaa la leeyahy waa taan marba haddaysan khabar qaadana ilaahay markuu arrin xukumo oo inuu arrinkaas hirgeliyo uu doonaayo ilaahay arrinka wuxuu ku leeyahay kun sugnaa fayakuun waana sugnaa siduu ilahay ka rab ahaan qof bini aadam hadduu ka rabo xayawaan kale hadduu ka rabo nidaamkii ilaahay uu ka rabay ayuu shaygu noqona ilaahay wuxuu leeyahay kun ahaw bis saas ahaw ma ahani dhibaato uu ka soo maraayo iyo wakti ilaahay ay ka qaadanayso subxaanahu wa tacaala waxaas ma jira kunta nafteeda waxaa la yidhaha kaafta iyo nuunta innaga innaga wax nala ku fahamsiin maahane kun nafteeda xataa ilahay uma baahno ahaw xataa uma baahno ilahi subxaanahu watacaala isagoon ahaw dhihin xataa ayaa ilaahi subxaanahu watacaala shaygan uu hirgelin karaa oo uu abuuri karaa laakiin waa wax bini aadamku uu ku fahmo wax waxa ugu yar waa kun labadaas xaraf wey bini aadamku waxa uu wax ku fahmo waxa ugu yar oo ugu wakti yar laba xaraf inta lagu dhawaaqo kun markaan fir shay waaba taagan yahay ilahay qudradiisu ku taagan annaga wax nala fahamsana maxaa waxa wax ku fahmay waxa ugu yar wey waa daqi- laxdada ilbiraqsi ugu yar kun ilbiraqsi xitaa ma dhama taladeed wanucallimu wanucallimu ama wayucallimu labada daraba waa la aqriyaa way jiraan haddii wanucallimu la yidhaahdo faacilku waa damiir mustatira naxnu ويعلمه هذه الإلهة فاعلك وضمير مستتر جوازا ويعلم إلهي وحبر الدوراء ولد كاس أضلال يسيد مريم الكتاب كتاب هيا إلهي بر الدوراء والحكمة حكمتنا إلهي وبر الدوراء والتوراة والإنجيل توراة إنجيلنا إلهي وبر الدوراء أما ونعلم أنه حنبرنا هو ولد كاس ونبي الله عيسى الكتاب والحكمة الكتاب في حكمة برينا كتاب في حكمة مركب حول كتاب كان علماء المفسرين وحي بدنيين معناها الوجه الذي هاي بمعنى الخط والكتاب قرآن ويعلم إلهي هو لك حضر دون الكتاب قرآن ساس علماء بدنيه المفسرين الكتاب قرآن قاف وحلو قره أي إلهي برد ولد كاس الدارش والحكمة حكمة وضري حكمة وحوي waa shayga macnaha xalaasha iyo xaaraanta iyo qowlka sawaabka ah oo xagga ra'yiga iyo markuu hadlaayo iyo markuu ra'yi soo jeedinaayo sawaabka ilaahay waafajiyo sida toosan ayaa ilaahay waafajiyo taasaa ilaahay bari nabiyullaahi ciisana wuxuu ahaa taarikh ahaan waxaa lagu sheegaa xilligiisii dadka joogay dadka uu wuxuu ahaa ugu khadka quruxda badan nabi ciise khadaab uu ahaa aada fartiisa u qurxaanay هل آياتنا إلهي سبحانه وتعالى وحكمته وحياها إلهي ونعمي نبي الله عيسى ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل توراة إنجيلنا إلهي وبرك سبحانه وتعالى وولد حكمة يسمى وولد أبلنته ولد حكمة يسمى توراة إنجيل مركب حول نبي الله عيسى سيد اللي أكشوني كتاب يسجل لسي إنجيل وها توراة نوال كبري توراة نبي عيسى توراة كهرية حول التوراة وكتاب النبي موسى وحا ugu dhaxaysa kun sano wax ka badan ugu dhaxaysa nabi muuse nabi ciise kun iyo sagaal boqol iyo jarjara la sheega kun iyo sagaal boqol iyo googo ayaa la sheegaa nabiyullaahi ciise iyo nabiyullaahi muuse inay u dhexeeyeen nabi muuse aad u horreeyey iskuma dhowoy marka kitaabkii nabi muuse oo towra ayaa laleeyahay waa la bari nabi ciise waa la bari injiilkii isaga lagu soo dejin lahaa waa kitaabkii isaga lagu soo dejiyey injiilkaasna waan baraynaa towraadkii isaga ka horeeya waan baraynaa nabiyullaahi ciise marka waxaa la yidhi xigmada xigmada ku jirta maxay kitaabka sidiisaba towraad markii injiil uu soo degay oo nabiyullaahi ciise injiil lagu soo dejiyey towraadkii kulli lama wada nasakhin dhammaanteed lama wada nasakhin qaybo kooban ayaa laga nasakhay axkaamtii intii kale xilligii nabi ciise uu joogay waa lagu dhaqmi jiray towraadka towraadka waa lagu dhaqmi jiray maxaa yeelay kitaabka injiilka wuxuu u badan yahay mawaacid mawaacid iyo waano iyo caqlicelin iyo macnaha qofka oo lagu booriyo inuu ilaahay u go-o subxaanahu watacaala cibaadada inuu badiyo tasbiixda inuu badiyo arrimahaas ayaa aada uga buuxay injiilka injiilka marka uma badnayn macnaha axkaamta xukunka qofkii qof dishe iyo sida laga yeelaayo iyo arrimaha nijaasaadka iyo axkaamta uma badnayn wuu qoraayey laakiin kuma badnayn kuma badnayn waxaa ka axkaam badnaa towraadka towraadka ayaa ka axkaam badnaa injiilka isagu injiilku wuxuu u badnaa mawaacid iyo wacdi iyo caqli celin ayuu u badnaa marka kitaabkan injiilka waxaa laleeyahay towraadkaa ka axkaam badnaa isaga qawaaniin ma lahayn iyo xeerar uu ka hadlo injiilku qawaaniin ma uusan lahayn qawaaniin waxaa uu ka buuxay kitaabka towraadka labada kitaab waan baraynaa kii qawaaniinta uu ka buuxay axkaamta oo towraadka iyo kii wacdiga u badnaa oo injiilka labada waan baraynaa wanajcaluhu waxaanu ka yeelaynaa rasuula rasuulna waan ka yeelaynaa weladkaas ugu bishaareeyey maryamun rasuulaan ka yeelaynaa mid la diray ilaa bani israa'iila loo diray jaarmajruurka waxaan ku tacalujinay rasuula ilaa bani israa'iila loo diray maxaa yeele rasuulka wuxuu yahay facuul bimacnaa mafcuul ah facuul oo bimacnaa mafcuul ورسولا أن كيلنا ونجعله رسولا أن كيلنا مثل الدري إلى بني إسرائيل الله دري هي بني إسرائيل مثل الله دري أي أن كيلنا أني قد جئتكم أني قد جئتكم جملة أه وتعليلية أني أني تعليلية وحانا ماشا محذوف كأه جملة كله قال فلما بعثه الله إلهي مركو soo saaray نبي عيسى قال وxuu yihi markaas إنii رasuul الله saasuu yihi markii lasoo saaray فلما بعثه الله قال إنii رasuul الله نبي عيسى markii ilaahay uu soo saaray wuxuu yihi rasuul ilaahayaan ahay أنii لأنii maxaa yeelay anugu qad jiئتكم waxaan idinla imid بآaيaة muعjiزo aayadaas marka waxaa laga wadaa muعjizo بآaيaة muعjizad ayaan idinla imid min rabbikum xagga rabbigaan idinkala imid saasuu yihi marka anida waxaan ka dhignay tacliiliya tacliiliyan ka dhignay falamaa bacatahu llahu ilaahay markuu soo saaray qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi ciisa inii rasuulullahi ah anii lianii maxaa yeelay anigu qad xaqiiqa ji'tukum waxaan idinla imid biaayatin mucjiza min rabbikum xagga rabbigii ayaan mucjizadaas aan idinkala imid wahiya mucjizadaas aan xagga rabbi kala imid anii akhluqu anigu inaan abuuraayo mucjizadaas lakum liajlikum adinka dartiin ayaan mina diini dhoobada xaggeeda waxaan idinkaga abuuri ka hay-ati dayri mila hay-ati dayri shimbirta suuradeeda wax la mida ayaan idinkaga abuuri dhoobada xaggeeda kaaftaasaa waxaan ka dhignay mafcuulka akhluqo maxaa kaafta waa isim lam bimacnaa milu sida isimkii u shaqaynayo iyada nafteeda mafcuul bihi ah fa anfuqu waan abuuri fiihi masalkaas oo shimbirta lamida dhexdiisaan abuuri faanfuqu waan afuufi fiihi masalkaa dhexdiisaan afuufi fayakuunu wuxuu ahaa masalkii aan afuufay dayran shimbiru biidn illaahi idanka ilaahay ku ahaa waobri'u waxaana daaweyn alafmaan indhala-aanta midkii dhashay ayaan daaweyn wal abrasa baraslihiina waan daaweyn uuxiyi waxaan noolayn almowtaa kuwa dhintay biidn illaahi idanka ilaahay aan ku noolayn wa unabi'ukum waxaana idinkaga warrami bimaa shayna waa idinkaga warrami shaygaasoo ta'kuluuna aada cunaysaan wamaa shayna waa idinkaga warrami shaygaasoo taddakiluuna aada kaydaysataan fii buyuutikum guryihiina dhexdooda aad ku kaydaysataan inna fii daalika almadkuur kaas lasoo xusay waxaa ku sugan la'aayatan aayad ayaa lakum idinka idinkugu sugan in kuntum haddaatiin muminiina muminiin haddaatiin waa wax lagu cibro qaato macnaha waxaa weeye nabiyullaahi ciise wuxuu ahaa nabi aada u mucjizo badan mucjizaadkiisa aaday u fara badnaayeen maxaa yeelay mucjizaadkiisa waxaa aada loo badiyey nabiyullaahi ciise warar badan aa laga sheegay warar badan ayaa laga sheegay yahuuddana warar badan ay ka sheegeen waxa weeye nasaaradana warar badan ay ka sheegeen waxyaalaha khatarta yahuudda ay ka sheegeen waxaa ka mid ahaa in macnaha si sharciyaba uusan ku dhalanin nabiyullaahi ciise si sharciya inuusan ku dhalan maadaama aabala-aan uu dhashay waxay leeyihiin macnaha wax aabala-aan dhashay adduunka weli sooma marin marka wax dhici kara ma ahane meel kale ka keentay maryam yahuuddu saasay ku andacoodeen qoladii nasaaraduna iyaguna waxay yidhaaheen wax bini aadan uu dhalay oo aabala-aan dee maba dhici karaane ilaaha dhalay ciise oo ibnullaahi waay wiil ilaahay wey wiil ilaahay wey labada qoloba saasay ugu xadgudbeen marka maadaama xadgudubka nabiyullaahi ciise lagu xadgudbay aada ugu fara badnaa ilaahay wuxuu u sameeyey mucjizooyin cajaa'ib ayuu ilaahay u sameeyey waa ka yidhi markii lasoo diray falamaa bacatahu allahu qaala wuxuu yidhi inii rasuulullahi ah anii lianii maxaa yeelay anigu qad xaqiiqa ji'tukum waxaan idinla imid biaayatin mucjizo min rabbikum xagga rabbigiin ayaan idin kala imid oo macnaha inaan anigu rasuul ahay waxaa tusinaaya oo daliil u ah mucjizooyin aan wataabo mucjizooyin tusinaysa inaan run sheegaayo ayaan wataa wahiya aayadaasina anii akhluqu anii anigu akhluqu inaan abuuraayo way aayad lakum liajlikum adinka dartiin adinka dartiin waxaa loola jeedaa macnaa inaad i rumaysataan dartiin waxa igu kallifaya inaan waxaan aad abuuro waxaa weye waa inaad adinku i rumaydaan inaan rasuul xaqa ahay inaad saa rumaysaan wax kale iguma kallifayaan anii anigu akhluqu waan abuuri lakum liajlikum adinka dartiin ayaan mina diini dhoobada xaggeeda waxaan iga abuuri ka hay-ati dayri mila hay-ati dayr kaaftaasaa isima mafcuul bihiga ka hay-ati dayri mila hay-ati dayri shimbirta suuradeeda suuraddaas wax la mida ayaan dhoobada xigada ka abuuray faanfuqu markaasaan afuufi fiihi damiirkan waxaan u celina kaaf fiihi damiirkan kaafta ilaa kaafsiya waxay ahayd bimacnaa mithl oo ismaa ka dhigan fiihi masalkaas midkaas oo shimbirka lamida dhexdiisa ayaan afuufi markaan afuufo fayakuunu masalkii wuxuu ahaana wixii shimbirta u ekaan dayran shimbir caadiga noqon biidn illah idanka ilaahay ku noqon waa wax cajiib low macnaha nabiyullaahi ciise wuxuu samayn jiray dhoobaduu soo qaadi jiray dhoobada dhoobadaasoo marka wuxuu ka samay jiray wax shimbir u eg shimbir u eg oo lugaheedii leh oo afkeedii leh ayuu samayn jiray markaasuu afuufi neeftiisu saa ugu afuufi markuu afuufo shimbir caadaysa oo qayleysa noqon oo samada ku duulaysa biidn illah idanka ilaah saa isaga noqon maanta oo dhan waxaa susaday maanta oo dhan waxaa wey kaa adna kutusay saasuu doodhoobi waa afoofi shimbiray noqon iska hadis mucjizadii cajaa'ib la hadisiiyey wri anigu waxaan daaweeyaa alakmaha indhala-aanta midkii dhashay akmaha waxaa la yidhaha alladii wulida acmaa waa midkii la dhalay asagoo indhoola ibir ah la dhalay marka waxaa weeye midkaas indhola-aanta ku dhashay waxay u badan yihiin af carabiga kutubta qawaamiista afcarabi waxay u isticmaalaan akmahan midka xataa meesha aysan u dilaacsaneyn tafriinka xataa mada ma dilaacsana meesha kan dilaacsana waa la yidhaah midkaan dilaacsanayna waa la yidhaah laakiin afcarabi wuxuu u badan yahay akmaha in la yidhaah midka xataa ishu aysan u dilaacsaneyn hooyadiis wuxuu ka soo baxay oo u dhashay ayadoo xataa meesha aysan dilaacsanayn ayuu dhashay kaas waan daaweeyaa kaas waan daaweeyaa waa wax macnaha wax isku dayi karaa aysan jirin wax isku dayi kara aysan jirin waa mucjizooyinka waxay ka mid ahayd nabiyullaahi ciise ilaahay uu siiyey subxaanahu watacaala kii ibirka iska ahay meesha dhan ay malaaqsan tahay waa u yeeri gacantiisu sidan u marin marka saasuu u marin gacantiisu indha caadiya yeelaa indha caadiya sida dadku indha uleeyihiin ayuu yeelanaa mucjizooyinka cajaa'ibtalay ka mid ahayd wal abrasa kii baraska qabayna waan daaweyn xanuunka baraska ah khatartaa wax daawo aan loo haynin waan daaweyn baraslihii waa u iman jirkiisu sidaa u masixin markuu masaxo waa istaagi waxaad moodaa weligii inuusan baras ku dhicin weligii wixii waa nooleeyaa almowtaa kuwa dhintay biidn illaahi aan ku nooleeya idanka ilaahi macnaha waxaa weeye waxay dhihi jiray waxay dhihi jireen qolada yahuudda iyo nasaarada iyo war waxaad soo saartaa nabiyullaahi shiid soo saar shiid waa wiilkii nabi nuuxood dad laga joogo kumaan kun oo sano ay dhihi jireen aan waraysano aan waraysano bal dadkaas waxyaalaha ay la kulmeen ee cajaa'ibta leh markii ay geeriyoodeen aan waraysano bal noo soo saar dadkan markaasuu qabrigiisa dul istaagi hebel hebelow qum biidn illaah idanka ilaahay kusoo istaagule qabrigiias uu ka soo bixi waa hadli markuu hadlo qabrigiisu haddana sidii uga laabo marka hadalkiisu u dhamaysta cajaa'ibtaasuu lahaa nabiyllaahi ciise ruuxii waa nooleeyaa almowtaa kuwa dhintay biidn illaahi idanka ilaahay ayaan ku nooleeya wa unabiukum waxaan idinkaga warrami bimaa shaygaan idinkaga warrami shaygaas way ta'kuluuna aada cunaysaan wax kasta ay cunayaan uga warrami jiray waxay cunaysaa macnaha waxaa weeye laba dhinacba way uga sheegi jiray qofaa u imaanaya adiga waxaad soo cuntay cuntada sidaasi sidaasi sidaas cabitaan sidaasi sidaasana waad soo cabtay taasuu kuu sheegi wuxuu kale kuu sheegi berri waxaad cuni doonta berri waxaad cuni doonta kuu sheegi berri waxaas waxaas cuntada saas saas saad cuni doonta cabitaanka saas saasaad cabi doonta wixii oo dhan uga warrami wamaa shayna waan idinkaga warrami shaygaasoo taddakiruuna aada kaydaysataan fii buyuutikum guryihiina dhexdooda aad ku kaydaysataan waxa kaydka ahoo bulshada aad ka qarqarsataan oo sanduuqyada idinkugu jira waa uga warrama hebelo sanduuqa intaasaa kugu jirta lacag intaasoo dharhaa kugu jirta intaasoo alaabaha meesha ku kaydaysata waxyaalaha cajaa'ibta bay ka mid ahay nabiyullaahi ciise aad ayaa ilahay mucjizooyin badan u siiyey marka nimankii waxaasoo dhan danta laga lahay waxay ahayd inay ogaadaan rasuul xaqa inuu yahay rasuul xaqa inuu yahay labada dhinacba cidray ahayd qoladan yahuuddana cidray u ahayd oo dhahayeen macnaha sharci la-aan uu ku dhashay iyo macnaha maadaama sharci la-aan uu ku dhashay rasuul maba astaahilo waxyaalahay dhihi jireen waa lagu baabiino waxaa laleeyahay war intaasoo mucjizo ah ma waxaa la iman kara qofaan rasuul ahayn war iska daayo kuma aysan waantoomin kuwii nasaarada ahaa oo dhahayay macnaha waa ina ilaah dhahayay waxaa macnaha la sheegi in macnaha ilaah isagu uusan ahayn shaqana uusan ku lahaynoo waxaan uu samaynayo o dhan biidnillaahi yihiin ilaah idankiisa inuu ku samaynayo oo awood asagu oo la madax bannaan yahay oo wax kusan sameeyo ku abuuro inuusan lahayn idanka ilaahay waxaa dhan ay ku socdaan taasaa labadii qoloba la daliilsiinahayay labadii qoloba marka kumaysan cibro qaadan dad yar oo soo hanuunay maaha dad yar oo ilaahay hanuun la doonay maahana subxaana wa tacaala ina fii dalika almadkuur taas lasoo xusoo dhan oo mucjizooyinka ah la aayatan aayad ayaa ku sugan lakum idinka aayaddaasna idinkugu sugan war waxaasiiso aayado ma aha ilahay bay lagu cibro qaato cajaa'ibta in kuntum mu'miniin waa haddaad mu'miniin tihiin haddaad wax yaroo iimaana leedihiin waa cibra idinkugu sugan ومصدقا وجئتكم أنه وان إذين إمد مصدقا حال أن رمين أيه لما من الذي كي أن رمين أيه بين يدي أن يغفرتي لأهاضي ومن التوراة توراة كلا وليحل أن الحلال يلا إذن كوين لكم إذن كان إذن حلال يلا بعد الذي كي قارتيس حرمه الذي عليكم بشرين لك حرمي وجئتكم أنه وان إذين إمد بآية معجزة يعني إذن لا إمد من ربكم حق ربك أيان إذن كغلاء من معجزة فاتقوا الله إلهي كعب صدره هي بيننا واضيعوني أنا قال يا ديع وجئتكم أن إذن إمت مصدقا حال أن رمينا لما أي الذي كي أن رمينا بين يدي أنا مرتي هذا من التوراة التوراة فيها معناه كليه نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام أنا كتابتي يهودا آد اللي كسو دجيه oo nabiyullaahi muuse lagu soo dejiyo aniga iga horreeyey waan rumaysanaa kitaabkaas ma beeninaayo waa kitaab xaqa waa kitaab xagga ilaahay ka yimid wey macnaha rususha ilaahay rasuul walba markii lasoo diro kutubtii isaga ka horreysay iyo ambiyadii isaga ka horreysay kulli ma inkiraayo waa rumaysan kitaab xaqa oo xagga ilaahay laga soo dejiyey buu ahaa waliyuxilla inaan xalaal yeelo ayaan idinkugu imid lakum idinkaan idin xalaal yeelo بعد الذي في غافكيس حرمه الذي عليكم بشيء الله حرمه وحيارة بدن أو الذي كحرمي قريب كمدة أيام ربائنا الذين حلال يلو معناه نمك يهود نمن لبدن يعين مركي نبي الله موسى يدبه أو النفس أيوك ينام وحيارة سعناي أو دن أي الله حرم وعلى الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم يهودي معناه وحلال حرمي waxyaalo wan wanaagsan oy aada u jeclaayeen sida geelii oo kale iyo waxaan leeyahay arigii iyo loodii iyo waxyaalaha xayrka iyo hilibka meelihii ugu macmacaana oo shakmigii iyo xayrtii iyo subagii iyo waxyaalahaas oo dhana laga dulo diiday oo daybadka oo bini aadamku uu ku noolaan lahaa ayaa laga xarimay markii nabiyullaahi muuse ay ka hor yimaadeen nabiyullaahi ciise marka wuxuu leeyahay culayskaas aniga darteed ayaa ilaahay idinkaga fogeeyey waa idin xalaal wixii horey laydinka xaribay oo dhan waa idin xalaal oo laydinku ciqaabi jiray xalaal ayaa laydinkaga dhigay aniga awgeed waji'tukum waan idinla imid biaayatin aayadda mucjiza loola jeeda mucjizo ayaan idinla imid aayaddaasoo min rabbikum xagga rabbiga ka ahaatay oo laga sifeeyo aayad ama min rabbikum aan idinkala imid ji'tu lagu facaljo labada way jiraan fattaqu llaha yahuuda ilaahay ka cabsada nasaaro labadiba waa lala hadla yahuudi nasaarow ilaahay ka cabsada oo adeecuna aniga adeeca oo hayga hor imaaneen ina allaha ilaahay rabbi rabbigaygii wa wa rabbukum rabbigiinii wey ee facbuduuhu allahaas caabuda haadaa kan siraadun waa wado siraadkaasoo mustaqiim toosan waa hadalkii macnaha nabiyullaahi ciise uu ku waaninayay nimankii markaa xilligiisa joogay oo gaalada ahaa ina allaha ilaahay rabbi rabbigaygii wey وربكم ربي نيوي فاعبدوه ربي عابدا هذا كان صراط وضوء صراط كان مستقيم توسن معناه قولي هي نبي الله عيسى معناه ذاتك به جري وإلهي وإلى إلهي وحاسو بيدين وحولي وإلهي أنا ربي بيدي أدين كان ربي بيدي اسكو ربي أنا هاي كل جين وحانا مخلوق إلهنا ولا الله هل كانت ربي أنا ولا عابدناه داية وحيالها تشيري سامي halkaas rabbi aan wada caabudin oo ilaahayna caabuda wadadana waxa weeye oo ilaahay keligiis in la caabudo ah waa wadada ugu saxsan oo bini aadamku u maro wadada ugu saxsan oo toosan in ilaahay la caabudo subxaanahu watacaala taas weeye soo raaca nimankii marka way qaybsameen in yarna aan inta kale way ku gacansayreen nabiyullaahi ciise falammaa waktigii axasa uu dareemay nabiyullaahi ciise falammaa waktigii axasa ciisa nabiyullaahi ciise uu dareemay minhum qoomkii loo soo diray xaggoodii alkufra gaalnimo uu ka dareemay qaala wuxuu yidhi nabi ciise man ansaari man duulkee ansaari aniga ii hiilinaya multaji'an xaal aan ahay mid magan gelaya ilallaahi ilaahay xaggiisa magan gelaya anuu xagga ilaahay magan gelayo waryaa ii hiilinaayo qaala alxawaariyuun kuwii gaarka ahay oo isaga si gaara u rumeeyey kuwaas waxay yidhaaheen naxnu annaga ansaarullaahi ansaaru diinillaahi diinta ilaahay annaga u hiilinayna aamanaa billaahi ilaahayaan anagu rumaynay washhad ee ka markhaati kac bianna anagu muslimuuna inaan nahay kuwo muslimiina rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeeniyow aamanaa bimaa shayaan rumaynay shaygaasoo anzalta aad soo dejisay watabacna rasuula rasuulkii aad soo dirtana waan raacnay ee faktubnaa ilaahu naqor maca ashaahidiina kuwa qiray micigoodii ilaahu nala qor oo xaqaas qarsan falamaa waktigii axasa ciisa nabiyullaahi ciise uu dareemay minhum qoomkii alkufra kufri markuu ka dareemay oo niman macangega uu hadlay markuu dareemay kuwaan kuwa soo taagan inay yihiin oo intaasoo mucjiza uula yimid wax wax rumaynayo aysan jirin wuxuu rabaa dadka inuu kala saaro marka dadkii hala kala baxo inuu yidhaaho wuxuu yidhi man duulkeeda ansaari aniga ii heelinaayo multaji aan xaal aan magan gelayo ilallahi ilaahay xaggiisa war anigu ilaahay xaggiisaan u dhacay oo ilaahayaan magan geli baatiloo dhan ma doonaayo anoo ilaahay magan gelaayo ilaahay ku xiran yaa ii heelinaayo anoo ilaahay ku xiran aan rabaa inay ii heeliyaan ma aha inaan idiin tanaasulayo ma aha inaan kufrigiina iyo waxyaabahaas aan ku adeecayo ma aha anoo xagga ilaahay u dhacay oo xagga ilaahay ku xiran aan raba dad ii heliyo dadkii way kala baxeen qaala alxawaariyuuna kuwii gaarka ahay waxay yidhaaheen naxnu annaga macnaha waa dadkii saasaga ahaa oo isaga u gaar ahayo awalba macnaha runta uun sida runta ay isaga maaragtaay u raacay nabiyullaahi ciise kuwaas gaarka ahay waxay yidhaaheen naxnu annaga ansaarullahi ansaaru diinillaahi diinta ilaahay innaga u helinayna innaga wey nabiyullahi ciise innagaa kuu helinayna innagaa ku garab taagan innagaa ilaahay caabudayna innagaa risaamadaada rumaysan saan u hadleen aamanaa billaah annagu ilaahayaan rumayn washhad ka markhaati kac nabi ciisow biannaa muslimuun inaan muslimiina hadda markhaati ka kac rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeeniyow aamanaa waan rumaynay bimaa shayaan rumaynay shaygaasoo anzalta aad soo dejisay watabacna rasuula rasuulkiina waa raacnay ee faktubnaa ilaahu naqor maca shaahidiina kuwa karay micigood ilah nala qor ilaahu diiwaanka shaahidiinta nigey daacaday naga tahay kuwan macnaha iyagu ka hor yimid nabiyullaahi ciise innagu kuma jirno waxaan nahay kuwa rumeeyey kitaabkii aad soo dejisay rasuulkii aada noo soo dirtay waxaan nahay kuwa raacay ilaahu naqor oo diiwaanka shaahidiinta ilaahu nagey kuwii kale marka maxay sameeyeen dadkii yaraa wey dadka sidaas u hadlay oo adeecay ilaahay adeecay gaaladii sidan soo socotay sameeyeen wamakaruu way hagardaamaysteen way hagardaamaysteen nabiyullaahi ciise wamakar allaahu ilaahayna iyagana wuu hagardaamaystay wallaahu ilaahayna khayrulmaakiriina kuwa wax hagardaamaystan oo wax makriya allah ugu khayrka badan maxaa yeelay qof ilaahay ka hor iman karta ma jirto wamakaruu way hagardaamaysteen hagardaamaysku macnaha waxaa weeye waxay isku dayeen inay shirqool ku dilaan shirqool inay ku dilaan waa yahuudda waxa sidaa sameynaya waxay sameeyeen maalmihii dambe jees-jees ayay bilaabeen jees-jees ayay bilaabeen iyagoon rumaysnayn intay u yimaadaana waxay dhihi jireen nabiyullaahi ciisow maxaan soo cunay maxaan soo cunay maanta ii sheeg waxaan soo cunay waa u sheegi haddana midkaa imaanaya maxaan soo caday ana maanta maxaan soo caday ii sheeg nabiyullaahi waxaas kama wadaan macnaha mucjizadii iyo waxaas ulajeedadeeda maaha acyaanay ka dhigteen nabiyullaahi ciise waa yahuudi waxa sidaa u hadlay oo shamaynaya markay sidaas sameeyeen waa tashadeen yahuudii makriyay ku tashadeen marka inay dilaan inay dilaan oo si gaadma ay u dilaan ayay ku tashadeen marka ninay saafta usoo dhiibeen oo ay yidhahdeen gurigaan ugu gelaynaayo dil ninkii saafta markay usoo dhiibeen isagiiyaa waxaa lagu tuuray shabahii nabiyullaahi ciise nabiyullahi ciise suuraddiisi iyo wejigiisii dhammaa isagaa lagu tuuray shabih markaasuu ninkii wuxuu u ekaaday nabi ciise isagii dilay marka kii rabay magaciisa inuu dilo ayuu dilay markaas ilaa yawmina haada kaafiya yahuudda hadda joog magaciisa anagaa dilay lahaa magaciisa annagaa dilay saasay lahaa waa ka ilaahay dhahaya wamaa qataluuhu wamaa salabuuhu walaakin shubbiha lahu waa beentood ma aysan dilin mana salbin salbi macnaha waxa weye geedaan kusoo laalaabin ninkii sida ku sameeyay ninkoodii ninkii intay dileen geed kusoo laalaabin waa salbigay ku sameeyeen ilaa yowmina hada saas aaminsanya saas ay aaminsanya marka ilaahay yaa inkiray oo macnaha ilahi wuxuu leeyahy subxaanahu watacaala wamaa qataluuh wamaa salabuuh mana salbin mana dilin walaakin shubiha lah waa loo shabahay waa loo shabahay nimanka macnaha kii seefta watay ayaa ilaahay awoodiisa subxaanahu watacaala ayaa lagu soo rogay isaga magaciisa ula ekaaday kii seefta watay markaasay ku garaaceen isagii dilay isagii ayay dileen markaasi waxay faateen banaanka markay soo baxeen waan dilnay magaciisa way soo qaadeen meydkiisii ninkii geelay sureen ay salbiyeen oo muddo ay ka laalaadinayeen intaasoo badan waa kaas yidhaha magaciisa weli magaciisa u eegyahay ninka magaciisa ayuu weli u eegyahay ilaahiya marka macnaha ku fakinaya nabiyullaahi ciisa iyagana ku ciqaabaya inay iyagii bal isdilaan oo iyagii inay isdilaan ayaa lagu ciqaabaya marka ilaahay subxaanahu watacaala markii sidaas ay u soo galeen gurigii uu ku jiray malag jibriil la yidhaah ayaa ilaahay usoo diray subxaanahu watacaala dhinaca samada loo koryeelay dhinaca samada ayaa loo koryeelay nabiyullaahi ciise wamakaruu way hagardaamaysteen aayadda arrintaasay ka samayn waa shirqoolka yahuudda way hagardaamaysteen wamakar allahu ilaahina waa hagardaamaystay macnaha makrigan ilaahay dee hagardaamo isagu ma samey waxaa laga wadaa makrigoodi ilaaha ka abaalmariyo saas way ujeedada laakiin maadaama dhinacii hore laga soo cadiray makaru ayaa aayadda la israacsiina makaru ayaa ka horeysa wamakar allah mushaakala la mushaakala ayaa la yidhaha balaagada mushaakala waa lafdigiiyo macnaha la israacsiiyo laakiin macno kale loola jeeda wamakar allahda waxaa loola jeedaa ilaah hagardaamaystay marka laleeyahay macnaha ilaahayaa makrigoodii ka abaalmariyey makrigoodii ilaahayaa badhansiiyey xumaantiisii u lahaa maxaa yeele wallahu ilahi khayrulmaakiriin kuwa hagardaameysta kan ugu khayr badan wey maakirin waxaa loola jeedaa bimacna aljaaziin kuwa macnaha wax abaal mariya kan ugu khayr badan wey markuu rabo ilaahay inuu ku abaal mariyo oo foolxumadaada uu ku tuso si cad oo macnaha aadan weligaa mar dambe aadan xumaan ugu tallaabsan karin ayuu ilaahay ku tusaa markuu rabo inuu ilahay inuu ka aarguto wax macnaha cajaa inuu kaaga aargutaaga subxaana wa tacaala id wakti xusn id wakti xusuusta qaal allahu ilaahay uu yidhi yaa ciisa ciisow innii anigu mutawafiyika midku oofsanayaan ahay wa raaficuka midku koryeelayaan ahay ilaya xaggayga ayaan kuu soo koryeeli wa mudahiruka midku nadiifinayaan ahay min aladiina kuwii xaggooda kaa nadiifinaya kafaruu kufriyey wa jaacilu ladiina kuwii mid ka yeelayaan ahay ittabacuuka adiga ku raacay fowqa aladiina kuwii dushoodaan yeeli kafaruu kufriyey ilaa yowmi alqiyaama ilaa qiyaamaha maalinteeda laga gaaro ayaan dushooda yeeli uma markii qiyaamo la gaarana ilaya xaggaygaa marjicukum laabadkiinu uu ahaaday fa axkumu markaas waan xukumi baynakum dhexdiina waan xukumi fii maa shay dhexdiisa ayaan xukumi kuntum aad ahaydeen takhtalifuuna fiihi shayga dhexdiisa kuwa isku khilaafa id wakti xasuusta qaala allahu ilaahay uu yidhi yaa ciisa ciisow innii anigu mutawafiyiika midku oofsanayaan macnaha midku oofsanayaan ah ulojeedada laga leeya waxaa weeye qoladan yahuudda ah oo ku shirqooreysa gacantooda kuma dhimanaysid gacantooda kuma dhimanaysid waad dhimaneen laakiin gacan bini aadam kuma dhimanaysid si caadiyaa ku dhiman anaa ku ofsanayo wa raaficuka ayaan ahay midku koryeelaya ilaya aniga xaggayga ayaan kuu soo koryeelay samadaa loo koryeelay nabilah ciise markii qoladii yahuuddu macnaha ay guriga ugu soo galeen oo ninka iyaga ka mida loogu riday shagax oo loo shabahay ayaa nabiyullaahi ciise markaas waxaa kor yeelay jibriil ilaa yowmina haada xagga samadu joogaa nabiyullaahi ciise xagga samada ayuu joogaa nabiyullaahi ciise saasaa loo kor yeelay waaka ilaahay yidhi wamudahiruka waan ku saafi garayn nabiyullaahi ciisow min aladiina kuwii xaggoodii ayaan kaa saafi garayn kafaruu kufriyey macnaha dulmiga ay kugu hayaan iyo baktigooda iyo kufrigaba waan kaa dahiriyo waan ku kor yeelay waan kaa dhex saara iyaga dhan iyaga dhanba waan kaa dhex saara wajaacilu ladiina kuwiina mid ka yeelayaan ahay ittabacuuka adiga ku raacay fawqa aladiina kuwii dushoodaan yeeli kafaruu kufriyey ilaa yowm alqiyaama laga gaaro iyo ayada dushooda dadkii adiga ku raacay markii adiga lagu kor yeelo oo dhinaca samada lagu kor yeelana dadkii adiga ku raacay waan ka saramarin gaalada ilaa qiyaamaha ilaa qiyaamaha waan ka saramarin marka dadkaas adiga ku raacay ulajeedada laga leeyaha waxaa weeye macnaha diintii adigu aada waday iyo cibaadadii ilaahay aada caabudaysay subxaanahu watacaala iyo wanaaggaagii dadkii kugu raaca dadkaas waan sara marina waxaana ka sara marinaa kuwii kufriyey oo shirqoolkan iyo sameeyey oo kugu jeesjeesaayey oo risaalada ay macnaha inkirsanaa kulli marka aayadda macnaha waxa weeye laba tafsiirba macnaha waa lagu fasiraa tawacuuka markaas in laga dhigo xawaariyiintii xawaariyiintii ila xawaariyiintii way kuwa macnaha si toosa iyagu u raacay nabiyullaahi ciisa wajaacilu ladiina kuwii aan yeeli itabacuuka ku raacay oo xawaariyiintii ah fawqa aladiina dul kuwii dushooda aan yeeli kafaruu kufriyey oo yahuudi ah shirqoolka isku dayay taas tafsiir wey tafsiir wey xawaariyiintii oo u hiiliyey nabiyullaahi ciise calayhi salaatu wasalaam ayaa macnaha adduunyada ku sarreynaya oo kuwa yahuudda uga sarreynaya ilaa qiyaamaha saasi ku socda ama waxa weeye wajaacilu ladiina kuwiiaan ka yeeli itabacuuka ku raacay oo macnaha diintaadii iyo cibaadadaadii kugu raacay oo ay soo gelayaan dadka muslimiinta kulli zaman kastay joogaan maxaa yeele qof kasta muslima wuxuu asagu aaminsan yahay diintii nabiyullaahi ciise uu aaminsanaa cibaadadii siduu ilaahay u caabudayey iyo dariiqii nabiyullaahi ciise uu ku socday ayaa macnaha muslimiintu ay ku soconayaan marka waxaa loola jeedaa itabacuuka jamiicu lmuslimiin markaas muslimiinta oo dhan ayaan yeeli fawqa aladiina kuwii dushooda kafaruu kufriyey oo fii kulli zamanin zaman kastay joogaan dadka islaamnimada adigoo nin islaamnimada ka shaqeeyadahay islaamnimadaas wax walba ee kugu raacay ee muslima waan ka sara marin kaafiriinta kaafiriinta waan ka sara marin ilaa yowma alqiyaama laga gaaro waana sidaas waxa weeye dadka muslimiinta mar walbaba iyagaa ka sarreeya gaalada gaalada iyagaa ka sarreeya macnaha sarraynta iyagaa ka sarreeya laleeyahay ma aha waxyaalaha wax lagu qiimeeyo in wax lagu miisaamo ma macnaha sarraynta lagu miisaami maayo macnaha gaalkii waaba naga sara dheerdheer yahay waaba naga lacag badan yahay waaba naga cunto badan yahay waa naga dherig badan yahay maalin walba lagu dhergaa inaguna waan de waxaas waxa wax laguma miisaano qofkaan wax caqli lahayn ama ilaahay aan ku xirrayna miisaankaas wax saaraha cunto iyo adduunye iyo xisaabta kuma jirto waxa looga sarraynayo gaalada waxaa weeye xujada anagu aan ku taaganahay iyo dariiqa mustaqiimka aan ku taaganahay laga sarreynaa gaalada xujada aan ku oogeyno iyo xujada aan haysanno iyo waddada ilaahay uu nooga raali yahay oo aanu ku soconno taasaan uga sarreynaa oo qofkuna uu ku liibaanayo adduun iyo aakhiradiis taas wey midda kale waxaa gaalada looga sarreeya oo dadka muslimiintu ay gaalada uga sarreynayaan islaamku haddii uu isagu diintiisa si dhaba uu ugu dhaqmo xuroob iyo dagaallo kasta gaalada iyagaa ku jebinaya guusha ugu dambeydana gacanta muslimiinta ay kusoo aroori gacanta muslimiinta ay ku soo aroori marka adduunkan islaamkaa sarreeya islaamka ayaa sarreeya marka islaamkaa sarreeya laleeyahana macnaha miisaan ma laga dhigaayo adduunyada adduunya qiimo malahan wax wax lagu miisaamo qof wax gaara wax ku miisaaman ma ah cunto la cunayo iyo shar dheer iyo ma ah wax laga hadlaayo waxaa laga hadla qiimaha qofku iyo mabda uu aaminsan yahay qofka iyo xujada uu haysta iyo dariiq ilaahay ku taagan taawo uma markaa kabacdi qiyaamaha markii la gaarana ilaya xaggaygaa marjicukum laabadkiinu u ahaaday laabadkiinu ahaaday xaggaygaad usoo laabanaysa oo adinkoo islaamka adinkoo gaalada ka sarreeya adduunyada ilaa qiyaamaha ka sarreynaya aakhire markii la gaarana gaal iyo muslimba xaggayga usoo laabanayaan uli alla subxaana watacaala hadii xaggayga haddii usoo laabtaan gaaladiina ahlu naar wey mu'miniintiina ahlu janna wey marka aakhirena saasaad uga fiicnaateen adduunkana waad ka sarraysa فأحكم بينكم لحينا والحكم فيما شيء لحيسا حكم كنتم على هيرين تختلفون كوا إسخلافه فيه ما يصلح إسكو خلاف واحد سو خلاف جرتان أنا كلا حكما وقالوا وقول ديه سير معناها أنك حقيق تاغن مؤمنين وحلم هيستان دين تيستان ودين باطلة وهو نعم إنه نوحن لنا وباطل كفر به أهل النار والكفار مال والبئي جوغان إلى أن نكنا كلا حكميو قال لنا أهل النار والمؤمنين أهل الجنة فأما الذين وكنا حكمك حكمك وكنا سيدي الله وكنا حكمان فأما الذين كوي كفروا كفريين فأعذبهم عن عذاب عذابا عن عذاب على كاس شديدا برا في الدنيا الدنيا دحيلا كعذابي والآخرة آخرة دحيلا وكعذابي وما لهم أيضا وما أهانين من ناصرين كوه إليه وأما الذين كوي آمنوا اللهم إيه وعملوا الصالحات أعماش وناكسن عمل فلا فيوفيهم إلهي كوى سحوه أجورهم أجهدوا لي والله إلهينا لا يحب مجعل الظالمين ظالمين إله مجعله حكمكي وحول فأما الذين كوي كفروا كفريين فأعذبهم عن عذاب عذابا على كاس شديدا بل في الدنيا الدنيا لحيا وكعذاب والآخرة آخرة لحيا وكعذاب وما اللهم كوى كافرين وما أهانين من ناصرين كوه اللي وصلنا وكوه اللي آخر من هلايا معناه حكم كسار ودعي معناها كوى كافرين يقوى عذاب عذاب آد بران عذاب الدون كتحديثة ولو عذاب فالدون كوى لو عذاب إن حجي ساق لقى إلى إن تقالد الوجه إلى إن جوشة وقدم بيس الإسلام فقعنك زي كسار بيس مهما تبكس الإسلام همرا تبكس الإسلام همرا لكن جوشة وقدم بيس الإسلام فقعنك زي كسار ونوشي النبي عليه الصلاة والسلام dagaalka ajaa'ibtale ee dhacaya markii qiyaamuhu soo dhowaado in macnaha dhagaxda iyo geedaha iyo kulli mid walba uu sheegi doono dagaalka ugu weyna iska hor imaanaya muslimiinta ee gaalada oo markaa geedka uu leeyahay yaa muslimu haadaa yahuudiyun faqtul geedihay ku dhimanayan dhagaxdii dhufays ka dhigan ay sheegaysa muslimo waa kan yahuudigii kaalikii geedkii hadlaa ilahay ka hadashay subxaana dhagaxdiya ilahay ka hadashay waa kanaa yahuudiga wey hoo dil dil ayuu leeyahay markaasa gaashiisa la soo wareegay meel walba waa laga saaray luuq walba iyo dhagax walba iyo geed walba ku dhintay waa laga saaray saasaa lagu cadaabay guusha ugu dambaysa islaamka gacantiisa ayay soo geli ilaa nabigu wuxuu sheegay sala allahu wasalam calayhi geedka la yidhaha qarqad geedka qarqad la yidhaaho halkaas geed maana inta kale wuu sheegaya gaal qarqad waxaa geedka qarqad la yidhaha waxaa la sheegaa hadda waxaa la sheegaa inay tawaalaan yahuud qarqad wadamada si fiican uga baxaa qarqad geedka lima way ku dadaalaan tallaalkiisa waxaan dhan waxa wey taarikh ahaan ay og yihiin nimanka taarikh ahaan ay og yihiin way tayaalaan qarqad way raadiyaan geedkaas maana inta kale uu sheegi uu fadaxay marka adduunkana saasaa lagu cadaabay aakhirada wamaa lahum umana ahaanin min naasiriina kuwa uheliya waama aladiina kuwa aamanoo ilaahay rumeeyeen oo acmalu saalixaata acmaasha wanaagsan camal faleen fayuwafiihim ilaahay kuwaas waa oofiyaa ujuurahum أجهدوا بأوفيا فنوفيهم نوى الأخير فنوفيهم نوى أوفيهم فعيك يا ضمير مستقر أجورهم أجهدوا أوفيهم محايل والله إله لا يحب المجعل الظالمين ظالمين إله مجعل كوي قال لي مركز الصوشي حكم كودي مؤمنينتي أي هذا حكم كودي الشيء تلك مؤمنينتي أعماش ونحسن سميان كواس أجر في الشخصيستان يأوفيهم هذا إله سبحانه وتعالى سلاسنا وحيكون عليه قال لنا عذابنا مؤمنين على نعمينه لله ذلك وسجع له ذلك المذكور وحال صوت صار ذلك وحول الله عنه قصدي بالله وبيدي إلى هلك لقيسه قام ذلك المذكور مثل على صوت شاقي أو عمران هوينتي سي دعالي يكون دعي سنة سي إمرأة وعمران أو يدهي سي إله علوش يدوح كجر وان مدري يدهي سي هي قبضي أي بشيء أو مريون لديه جريه هي ويلكي أي بشيء أو لديه جريه نبي الله عيسى هي نبي الله زكريا دعاليسي هي ويلك لوجو بشارية يحيى هي حواريينتي هي يهودي كور تمد نبي الله عيسى وحا أصر بل مكلوه مذكور كاسوان أخرينينا عليك الدش على فأخرينينا نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم عليه من الآيات آياتها الوعي رغى في حال الكميدي نكو أخرين الدش وذكر حال الكميدي هي ذكر ياسع الحكيم حكمة الله وحكمة أيها كجرت تاريخان أجائبه فالقصر بين مؤمن الزمن كسته جوابه علمي كقاطع ذلك المذكور على صار شابه ومن أول القصة إلهنا كان رئيسه قارو قصة بالله ويد إلهنا كان رئيسه قارو أي ذلك الله عنه فلقد الله معنا مرخي هوالي دي عمران أي دعيساني سي إله قبل ما ركتاها مريم أي عيداني سي إله نبي الله عيسى دعالي نبي الله زكريا بشارة يحيى له بشارة أخي حواريين كوي كوي يمد نبي الله عيسى وحاصل ظل مثلوه مذكور كاس عليك دوش على كو أخرينينا من الآيات حال الكميدية آياتها وذكر حال الكميدية ذكر يا صاحب حكيم حكمة بلا حكمة معناها كجر معناها إلهي سبحانه وتعالى قرآن وحال الله تعالى قال زمن كستا قصدا حديث معناها فائدة إسان لهي إلهي نوشي يغن مر والبا وحي كفا إلي سنة يا المسلمين قصة كستا إدعالة xumaan kunoo saankoona dhacdo cilmiga xikmada ku jirta xikmada ku jirta macnaa xikmada ku jirta waxa weeye waxaas waxaana laguu sheegi dadkaas waxay cadaab ku mutaysteen waddadii baadiday raaceen qof kastee waddada baadida raacda ambiyada ka hortimaada nabiyullaahi maxamed ka hortimaada sala allahu wasalam calayhi taasay iyadana u baadiyoobi oo loo cadaabi ilaahay u cadaabi ummaddii markaas nabiyullaahi ciise markaas u nusrayday oo u gargaartana way liibaaneen ummad kasta marka diinta iyo nabiga u nusraysa sala allahu wasalam calayh taasay u liibaana waayo midda kale waxaa la sheegi macnaha cibrooyin ku jira sida awlaadda loo tarbiyeeyaa laga bara iyo ihtimaamka dadkii mu'miniintii hore ay aada uga murgi jireen caruurtooda inay noqdaan caruur wanaagsan waa xikmu xikmadow ina matala ciisa nabiyullaahi ciisa miitaalkiisa cind allaahi ilaahay afkiisana ugu miitaala ka matali aadam nebi aadam miitaalkiisii oo kale khalaqa ilaahay waa abuuray hu nebi aadam min turaaban cafa xaggeedu ka abuuray uma markaa kabacdigu qaala ilaahay yidhi lahu nebi aadam uu ku yidhi kun sugnaaw fayaquuna markaasuu sugnaaw nabiyullaahi aadam ina masala ciisa ciise miaalkiisa cind allah ilahay agtiisa ugu miaala ka masala aadama nebi aadam miaalkiisii oo kale khalaqa ilaahay hu aadam uu abuuray min turaaban cafa xaggeedu ka abuuray uma qaala lahu ilahi wuxuu ku yidhi nebi aadam kun sugnaaw fayaquuna uu sugnaanayo isaga sidiibu noqday macnaha aayaddan waxay cibro u tahay nimankii macnaha la yaabanaa oo iyagu dhahayeen sidee maxay tahay aabala-aan aabala-aan qof bini aadama ee dhashay adduunka weligiis nagu soo marine maxay tahay taasaa waxay nagu kallifay inaan dhahna yiraaheen ciisa ibnullah waa wiilila taasaa nagu kallif maxaa ma aanan arkin anagu wax bini aadama oo laleeyahay aabala-aan uu dhashay ilaahay marka uu uga waran wuxuu yidhi war nebi ciise miisaalkiisa haddaad la yaaban tihiin nebi aadam la yaabo nebi aadam isagoo aabana ma lahayn hooyana ma lahayn hadda waxaad la yaabantihiin nabiyullaahi ciise isagoo hooya uga lahaa aabba un baa ka maqan laakiin nabiyullaahi aadam oo carro laga abuuray ka waran aabbana sooma marin weligii hooyana weligii sooma marin dhoobadaa caadiya ayaa laga abuuray carro caadiyaa laga abuuray nabiyullaahi aadam war adduunka waxawey ilaahay awooddiisa ha faragashiminaba waxaasay wax ka daran ilaahay awoodaan ka harawe waxay sheegaysaa الحق حق من ربك حق ربك أن يقعد نبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه فلا تكونها أهان من المنكرين كوى شكسا متكملها أهان الحق حق من ربك حق ربك أن يقعد فلا تكونها أهان من المنكرين كوى شكسا متكملها أهان معناه حول تسويه كان دعية وحيالها دعوين كان دعية كل وحق حق ربك فيه منه طيب هكمل مغني كوى شكسا أو كوى شكسا awoodan ilaahay ballaaran ee nabiyullahi ciise ku saabsan faman xaajaka qofkii kula dooda nabiyullahi maxamed sala allahu wasalam caleyh oo kugula murma fiihi fii shani ciisa nabi ciise shanigiisa qofkii kugula murma min bacdi maa miladii kii gadaashiis kula murma jaa-aka huwa maagaasi kuu yimid oo min alcilmi cilmigii ah cilmigaas qur-aanka ee kuu cadeeyey meesha uu ka soo jeedo nabi ciise waa lagu cadeeyey ayeeyadiisa xataa qur-aanku sheegay imraatu cimraan imraatu cimraan waa maryamo hooyadeed ayaa xataa la sheegay qoysku ka soo jeedaa la sheegay faquldhe qofkii kula murma cilmigaas iyo aayaadkaas kabacdi kugula murma faquldhe tacaalow kaalay nadcu anu yeerna abnaa'anaa wiilasheenna iyo waabnaa'akum wiilashiinna wa nisaa'anaa dumarkeenna iyo wa nisaa'akum dumarkeenna anu yeerna wa anfusanaa nafafyaalkeenna anu yeerna wa anfusakum nafafyaalkeennana anu yeerna uma markaan intaasoo dhan u yeerno nabtahil aanu tadarucno ilaahay aan isu dullayno fanajcal aan yeelno lacnat allahi lacnada ilaahay calalkaadibiina beenaalayaasha dusha aan yeelno banaan baxaanu samayno ballaaran oo macnaha lacnada aan yeelayno aan kala baxno aan kala baxno si kale oo lagu kala qanciyayo faman xaajaka qofkii kula murma fiihi fii shani ciisa arrinka ciise dhexdiisa qofkii kugula murma min bacdi maa maladii kii ka bacdina kugula murma jaa-aka huwa maagaasi kuu yimid oo min alcilmi ah cilmigaas waa la soo dayaa waxaa la sheegay nebi ciise ayeeyadiisaa la sheegay oo qur-aanku sheegay imraatu cimraan waa xana haweeney xana aanu leeynay imraatu cimraana la sheegay qoyskuu ka soo jeeday qoysku ahaayaa la sheegay waxaa la sheegay ayeeyadiis inay uur yeelatay oo ay rabbi toogtay ee tiri ilaahu uurkan waxaan ku jira waxaan u nadray inuu masjidkaas uu isaga dhex jiro ilaahay weligu uu caabudo wixii gabaray noqdeen ilaahay waa ka aqbalay subxaana watacaala gabadhii waxay noqotay gabadh ilaahay karaamooyin cajaa'ibay uu siiyey maryama lagu magacaabay gabadhaasaa nabiyullaahi ciise dhashay halkaasuu ka soo jeedaa nabi ciise marka cilmigaas ayaa kuu yimid markay cilmigaas kuu yimid ka bacdi qofkuu kula murmo ee ku yidhaaha ciisa ibnullah waa wiil ilaah iyo waxyaalahaas akriya faqul ku dhamarkaas tacaalu kaalaya nadcu anu yeeqna abnaa'anaa wiilasheenna iyo wa abnaa'akum wiilashiinna iyo wanisaa'anaa dumarkeenna iyo wanisaa'akum idinka dumarkiinna wa anfusanaa annaga nafafyaalkeenna iyo wa anfusakum idinka nafafyaalkiinna uma markaan intaasoo dhan isugu yeerno naktahil aanu tadarrucno marka kan kala baxno banaanbax caadiya aanu samayno oo waxaad u yeeranaysiin wiilashiinna dumarkiinna idinkuna waa soo xaadiraysaa waa kuwa barabagandadiina faafinaya waad soo xaadiraysaa annagu waxaan samaynaa dumarka iyo caruurta iyo annagu imaana nabiyullahi maxamed sidaa dhahay sala allahu wasalam caleyh nabigan caleyhi salaatu wasalaam وفعلنا نبغى نبوسني صلى الله عليه وسلم عليه وحو يرى النبي عليه الصلاة والسلام أهالدي سكو وجع له كبدي سكو يرى فاضح أي يرى وحو يرى سيدنا علي يرى ضحي وكل سنة قرابه سه أو وجد وكل حي أي يرى النبي عليه الصلاة والسلام وحو يرى حسن الحسين ويرش يرى كاي وهو وها أو كبدي سكو شيء أي يرى بناك وسو بحي بناك وسو بحي يهودي بناك وسو بحا هذا سو بحوي markaas banaankaas markaan isugu baxno oo dumarkii dumarkiisina u yeeray nabigeena caleyhi salaatu wasalaam xaasaskiisii uu qabana waa u yeeray caruurtiisii u yeeray kuwa awuhu ahay u yeeray sayidina cali u yeeray adinkuna intaasoo kale soo saaray banaankaan iskula baxaynaa waxaan leenahay ilaahow lacnadaada yeer kuwa beenaalayaasha ah labadeena firqo firqadii beenaalayaal uu ku jira oo been sheegaysa ilahu adduunkan inta aakhiro la gaarinba ilahu balaayo kusoo deji lacnadaada kusoo deji saas aan dhahno saas aan dhahno nimankii marka yahuuda ahay marka ayadda soo degtay waa lagu dul akriyey ayaddaasa saa tilmaantay hadda soo bixiyaa la yidhi soo bixiya ayaa la yidhi nimankii marka kitaabka tawraad gacanta ku hayay ayaa loola laabtay waxaa la yidhi seeyaala waxaa la yidhi arrintan waan ogsoonahay nabiyullaahi maxamed nabi runa inuu yahay sala allahu salam caleyh xaqiiqada markaan u hadalno waan ogsoonahay nabi runa inuu yahay sala allahu salam caleyh marka aan ka joogno arrintaas aan ka joogno mubaahaladaas ma samayna haddaan la samayno qoomkii mubaahalo la sameeya nabi run ah si degdega ilahay u halaaga marka yaysan ilmuhu naga dabargoyn yaa balaayo nagu dhicin aan ka joogsan saasay marka uga joogsanin waan ka baxnay de kuma jirno mubaahaladaas kaligaa waan ka baxnay